halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efamyada magaalooyinka qaar ayaad sidoo kale naga maqli kartaan geeska afrika
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada bisha maajna waa soddon sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed
waxaan ugu talagalnay in aan dakhliga gudaha ka soo galo sanadkan boqolkii konton iyo laba kor u qaadno annagoo bilaabaynaa canshuurihii beriga oo aan waayo la qaadin joogsaday ilaa hadda wixii dowladda inkamkeeda gudaha wuxuu ku saabsanaa dekeda iyo eerboorka xamar waxaan badacadaha ka doofiyey kasoo degaayay waxyaaba yaryar oo khidmado ah kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdi xalane oo ka hadlaya miisaaniyadda dowladda ee sannadkan soo socda oo haatan hor yaalla baarlamaanka soomaaliya waraysi iyo faahfaahin ayaannu idinkugu haynaa sawirka halkaas ka muuqanayo waxaa aad iyo aad isku soo tarahaya dadka xeryaha qaxootiga oo aan ka shaqayno ee ku soo saa'idahaya ilaa waa la ogaa marka qorshaha dagaalka la samaynhayo waa inuu bar dagaallaa dadka qaxootiga ma biyaha loo dhaamiyo cunnaha loo aruuriyo ilmaha ku jira wayeel baa ku jira qof jirin baa ku jira
aamine xaaji cilmi oo ka hadlaysa saamaynta dhinaca bini'aadannimada ee gulufka ka dhankaa ururka al-shabaab waxay marti noogu tahay barnaamijka wacitaanka dhegaystaha oo aad goordhow maqli doontaan qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho ku tegay magaalada baydhaba iyo qodobo kale hase yeeshee bal marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha soomaaliya ayaa booqasho ku tegey magaalada baydhabo xilli siyaasadda magaaladaasi ay aad u cakiran tahay iyadoo dhowaan la sameeyey laba maamul oo mid walba uu sheeganaya inuu yahay ka sharciga ah wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayna magaalada ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo wafdigiisu oo ay ka mid yihiin wasiirada dekedaha iyo khayraadka badda iyo warshadaha ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha magaalada lagana shaqaynayo sidii ay ula kulmi lahaayeen mas-uuliyiinta dhinacyada magaalada ku sugan wararkii ugu dambeeyey booqashadaasna goordhow ayaad maqli doontaan wararka ka imaanaya magaalada buurdhuubo ee gobolka geda ayaa waxa ay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada dowladda uu ku dhintay afar qof oo kale oo saddex ay shacab ahaayeen ah ay ku dhaawacmeen markii maanta qarax lala beegsaday makhaayad ay dadkaasi fadhiyeen dadka dhaawaca waxaa ka mid ah haweenaydii lahayd makhaayadda oo iyadu dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxa sida ay v o e da u sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka gedo ee ku sugan degmada buurdhuubo ee gobolkaasi gedo iyo goobjoogayaal habeennimadii xalay ayaa iyana la sheegay in madaafiic ay ururka al-shabaab ku soo weerareen degmadaasi sidaasoo kale ciidamada etoobiya ee kuwa dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka wadaan baaritaano gudaha magaalada kuwaasoo lagu ogaanayo ciddii ka dambaysa qaraxyadan xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa maanta axada ku kulmaya magaalada baris ee dalka faransiiska iyagoo isku dayaya inay xal diblomaasiyadeed u helaan arrinta ka taagan dalka ukrain taas oo ah la doonaya in lagu baajiyo ciidan uu dalkaasi geynayo waa ciidanka ruushka uu geynayo dalkaasi ukrain saraakiil maraykan oo xaqiijiyey wadahadalkan baris ayaa wax faahfaahina aan bixinin wariyaha v o eda ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka sterns scott sterns oo la safraya master kerry ayaa ku soo warramaya in wadahadalladu ay dhacaan xilli dambe oo axadda maanta ah telefoon wakhti dheer qaatay oy ku wada hadleen madaxweynaha maraykanka barack obama iyo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa keenay in wadahadallo xidhiidhii ay furmaan wadahadalladan xidhiidhkaa ayaa looga golleeyahay in lagu qaboojiyey xiisadda ka taagan dalka ukrain taasoo muddo toddobaadyo gudahooda ku noqotay arrintii ugu muranka badnayd ee soo dhex gasha labada dal ee maraykanka iyo ruushka ilaa iyo xilligii dagaalkii qabooba kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay ku hanjabtay inay qaadose waxay ugu yeertay nooc cusub oo ah tijaabinta nukliyerka wixii ka dambeeyey markii golaha amniga ee qaramada midoobey ay cambaareeyeen gantaaladii balastiga ee pyongyang war qoraale oo kasoo baxay axadda maanta ah wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa lagu sheegay inay tahay waxaanan loo dulqaadan karin in golaha amnigu uu indhaha ka daboosho tijaabinta nukliyerka dagaalka ee maraykanka isagoo dhaleeceynaya tijaabinta gantaalada difaaca ee ciidamada kuuriyada waqooyi kadib kuuriyada waqooyi waxa ay ku tijaabisay laba kadib markii aan iraahdee kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay laba gantaal oo kuwa ridada dhexaa badda bari ee gacanka kuuriyada arbacadii aynu soo dhaafnay golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa waxa ay cambaareeyeen tallaabadaasi maalinkii xigay iyaga oo sheegay inay tahay mid ka hor imaanaysa qaraarkii qaramada midoobey
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington sidii aad warkaygaba ku maqlayseen dhegaystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho aan horey loo shaacinin ku tegay magaalada baydhaba madaxweynaha ayaa waxaa safarkiisa ku weheliyay wasiirar ka tirsan xukuumadda oo ay ka mid yihiin wasiirka dekedaha iyo khayraadka badda iyo warshadaha yuusuf macalin amiin iyo aadan maxamed nuur saransoor iyo xubno kale oo ka mida dowladda dhinaca kalena mid ka mid ah labada maamul ee laga dhisay magaalada oo ah maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay ka warqabeen booqashada madaxweynaha laguna soo wargeliyey saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada baydhabo kula xiriirtay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas maxamuud sayid aadan waxayna ugu horreyn weydiisay inay la kulmeen madaxweynaha iyo in kale annaga waana lagu wargeliyey madaxweynuhu inuu imaanayo baydhabo shalay ilaa xalay waanu diyaargarownay inaanu la kulanno waxaan ugu diyaargarownay xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee a d c golihii guurtida madaxweynihii ururada bulshada oo kala gedisan marka sidii saakii aan u tagnay xaruntaas oo aan ugu sugeynay ayaan weli ugu sugeynaa waxaana diyaar u nahay inaan la hadalno wuxuu uu maxay ahayde noola socday inuu noo soo gudbiyo annagana aanu wixii aan ugu jawaabi karna aanu siin haddii alla waa tahay bal marka waxaad ka warantaa waktigan waxaa tiri tan iyo saaka waan sugaynaa galab ayay kusii dhowdahay xilliga soomaaliya marka ma laidinku wargeliyay weli inuu idinku soo socdo madaxweynaha oo aad la kulmi doontaan mise wax kale ayaa jira wallaahi madaxweynuhu markuu yimid soo dhaweyn baa loogu talagalay magaalada oo dhan annagana waa sugaynay wuxuu ku nastay xarada ciidamada aansamta iyo kuwa soomaaliya kadibna waxaa noo yimid laba xildhibaan u soo sheegay inuu doonayo laba arrimood mid inuu noo yimaado annaga kadibna uu booqasho ku tago hotelka bakiin ama aanu soo dirsanno guddi meesha hadda uu degan yahay ku qaabilo marka hadday xildhibaanadii raayigaa keeneen waxaan u aragnay arrin shuruudu ku xiran tahay inay tahay horta waxaanu niri xagga guddiga suurtagal maahan oo halkaanu bulshadiisii oo dhan baa madaxweynaha xaruntan ku sugan qaybihii kala gedisnaa ee dhammaan dadkan ku noolaa sida ururka dhalinyarada kan haweenka ganacsatada culamaa udiinka golihii guurta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii iyo xukuumadiba marka waxaanu annaga jeclaan lahayn in madaxweynaha uu loo yimaado oon halkan kuwada hadalno qodobka bakiin ku xiran annaga ma ahan nagu xiran cidda uu socdo oo si uu aqoonsan yahay ayaa la rabaa inuu kala hadlay annaga inuu nagala hadlo ma ahan inuu nabad ku tegayo iyo inuu nabadla-aan ku tegayen annaga madama nab qaadi karna kadibna arrintii mudaaharaad ayaa magaalada ka socdo mar haddii la ogaado madaxweynaha inuu tixgelinayo waxaan jirin oo uu u arkayo inay meesha dhinacii laba aragtiyood ka jirta taasoo hore loogu tuhmeeyeen asaga uu xamar ka soo abuuray oo maxay ahayde xildhibaankii shariif xasan iyo hawshay wadeen awal baa maxay ahayde ka taagnay taasoo annaga waxaan niri naguma xirno laakiin annaga waxaan idiin sheegaynaa inaan diyaar u nahay oon halkan ku sugayno madaxweynaha allana hadlayna welina halkii baan fadhinaa kaba soo qaad madaxweynaha haddii uu dhinaca kale u tago waatay waayadan laba shir ka socdeen magaalada baydhaba dhinaca kale ayaguna maamul ayaa lagu doortay maxaad ku diidan tihiin si uu u arko bal aragtiyaha idiin dhexeeya xaaladdu halka ay marayso iyo labada dhinac in uu si siman ugu tago oo uu u ogaado waxa ay qabaan wallaahi saaray markaan xaqiiqda kuu sheego halkaan lama aaminsano inay laba dhinacna jiraan lama aaminsano inay laba aragti jiraan dadka waxay aaminsan yihiin shirkan halka sano iyo barka socday miro dalka noqday ee dowladdaanu ka soo baxday oo keliya inay deegaankan ka jirto arrintaa kale waxay u arkayaan arrin ayaga lagu dulmayo oo rabitaankoodii iyo ayaga talintooda lagu carqalataynayo marka cidnaha arkin ma lihin laakiin inaynu weydiista ma aha inuu xagga tegayo inuu xagga tegayo shuruud nagu xira annaga waajibaadka aan leenahay waxaa weeyaan inuu la yimaado si wanaagsan u soo dhaweyno aan wada hadalno waat haddii uu xaggaa tegayo isaga ayay ku xiran tahay haddii uusan tegaynina se ayay ku xiran tahay markaa ma aheen inuu magaranaysaa aan mas-uuliyaddeeda qaadi karno hadduu tegayo bakiin dhibta ka imaanayso iyo shacabka iyo isaga wixii maxay ahayd ee kala qasan doono cidda mid annaanu qaadi karna maaha ma weerar baa dhacayaad ula jeedaa macnaha marka aad leedahay waxa ka yimaada annaga mas-uuliyaddeeda ma qaadayno r ma jira ee shacabkii magaalada ayaa arrintaa kasoo horjeeda oo wadooyinkii oo dhan taagan oo aan doonaynin in maxay ahayd arrimo kale laga bardhigo waxaan jirin lagu dalabuuro marka mudaaharaadka ay shacabka sameynayaan saa la socoto taangiyadii iyo isu socodka ciidamada ayay shacabka isu dhigayaan waxay kasoo horjeedaan in aragti lala wadaajiyo ayaga ay katarintii ay sameeyeen iyo dawladda ay dhisteen ay meesha kasoo baxdo taas oo ay tusisan yihiin inay dawladda daacad ka ahayn arrimaha halkan ka socda ay inay carqalad kaga dhigto waa tahay adinku markaad ogaateen in uu dhinaca kale hotel bakiin uu madaxweynaha tegayo si uu aragtidooda u ogaado ma jirtaa inaad diideen inaad la kulmaysaan maya annaga odayaashii warka noo keena waxaan ku niri warbakiin madaxweynaha inuu tegayo inuusan tegaynin isaga ayay laa go-aankeeda annaga ma lihin hadduu tegayana wixii ka imaanaya oo hadda noo muuqdo oo asigana uu ka shakiyeyna annaga mas-uuliyaddeeda ma lihin annaga waxaanu ku sugaynaa halka aan joogno xarunta i b c diyaar baan u nahay ilaa xilligan la joogana waan sugaynaa waata waxaana ka warsugaynaa odayaashii akhbaarta naga qaado xildhibaanada ahaa wixii ay noola soo noqdaan maxaad damacsantihiin qodobada ugu waaweyn ee aad kala hadli doontaan inay noqdaan dabcan haddii hadda haddaanu isaga is aragnana waxaan rabnaa inaan wada hadalno kadibna wixii aan u gudbinay iyo wixii la yidhaahdo aanu sheegi doonaa haddii aanu isaga is aragna markaa kadib ayaan ka hadli doonaa hadda ma rabna inaan kasii hordhacno
kaasi waxa uu ahaa maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ee lixda gobol ka kooban waxa uu khadka telefoonka ee magaalada baydhabo ugu warramayey waryaheena zaare cabdi axmed dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya inaanu isku daynay inaannu la xidhiirno wafdiga la socda madaxweynaha si aanu uga ogaanno ujeeddada safarka madaxweynaha
waa tahay weli waxaad dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da wararka baydhabo ayaynu ku guda jirnaaye haatanna khadka telefoonka ee magaalada baydhabo waxaa si toosa ugu jira waryaha v o e da ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar bal soo dhowow waxaad bal ka warantaa booqashada madaxweynaha iyo ilaa iyo haatan sida ay wax u socdaan bal
zaaro aad baad u mahadsan tahay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno kale oo wafdi isaga la socday maanta ayay soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa iyo hadda madaxweynaha ma jirto cid uu la kulmay waxayna madaxda madaxweynaha la socotay iyo madaxweynahaba ku sugan yihiin xarunta taliska ciidamada milatariga halkaas iyada ayaa kulan ku leh sida la sheegay madaxweynaha wuxuu qorsheynayey in uu la kulmo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lixda gobol ka kooban iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedka saddexda gobol ka kooban baibokool iyo shabeellaha hoose ilaa iyo hadda labada dhinac cid uu la kulmeen ma jirto waa tahay mukhtaar ma waxa ay ka dhigan tahay madaxweynaha inuusan la kulmeyn labada dhinac maxaa dhacay tan iyo waktigan wararka maxay sheegayaan kusoo gaaraya
wallahi ilaa iyo haddatan madaxweynaha dhankiisa iyo mas-uuliyiinta la socoto oo intooda badan aan la xiriiray iima aysan suurtagelin wasiirada madaxweynaha la socda oo aan la xiriiray inay wax wara v o e da ay siiyaan sidoo kale mas-uuliyiin ku dhow dhow wasiiradaasi ayaan la xiriiray sidoo kale iyaduna kama aysan hadlin arrinta ama ujeedka madaxweynaha uu yimid magaalada baydhabo laakiin waxaa xaqiiqaa madaxweynaha ujeedada ugu weyn ee baydhabo u yimid inay tahay inuu la kulmo dhinacyada isku haya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay warar hadda soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha uu u xilsaari rabo wasiirada la socdo inay la kulmaan labada dhinac lamana oga inay ogolaanayaan labadaasi dhinac inay la kulmaan wasiirada oo keliya iyo in kale waa tahay a d c dii iyo hadduusa tegin hotel bakiin madaxweynaha tan iyo waktigan sidaad noo sheegayso ma laga yaabaa in dhinacyadu ay ku booqdaan goobta uu joogo ee xarunta amisom
ilaa iyo haddatan ma jiro wax waroo arrintaasi ku saabsan oo xaqiijinaya laakiin wararka qaar ayaa waxa ay muujinayaan madaxweynaha wasiirada la socda inay tegi doonaan xarunta a b c iyo sidoo kale hodelka bakiin halkaasi ay kula kulmi doonaan madaxda halkaasi ku sugan waa ina madaxweynaha goobka ku sugan yahay ugu gudbin doonaan waxyaabihii ay kala soo kulmeen dhinacyada a b c iyo sidoo kale bakiin waa tahay mukhtaar bal waxaad ka warantaa marka dareenka dadka shacabka ah ee magaalada baydhabo tan iyo saaka intii aada dhex socotay iyo xaalka gudjowga sida uu yahay waktigan
dareenka inkastoo jawiga maanta uu ahaa mid xoogaa yara degan haddana meelaha qaarkood gaar ahaan agaarka buundada weyn iyo sidoo kale hotel eden agaarkiisa waxaa ka dhacay dabadbaxyo ayaa ka dhacay dabadbaxyadookuna waxay ahaayeen kuwa looga soo horjeeday madaxweynaha ayay ahaayeen marka dabadbaxyada inkastoo ay ahaayeen kuwa muddo kooban socday haddana dabadbaxyadu waa ay jeedsadeen dabadbaxyadaasna marka loo eego kuwii dhacayay maalmihii lasoo dhaafay way ka yaraayeen
aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o eda ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo khadka telefoonka si toosa ugu jira ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal haddii alla hawoodala ogolaado haddii aynu helno wafdiga la socda dowladda iyo dhinacyada kaleba waan idiinsoo gudbin doonaa idaacadahayaga dambe
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdi xalane ayaa sheegay in dowladda ay kordhinayso dakhliga ka soo xirooda gudaha in ka badan boqolkiiba konton sannadkan waxa wasiirku maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo u bandhigay miisaaniyadda sannadka soo socda oo la saadaalinaya inay noqonayso laba boqol iyo siddeed iyo toban milyan oo dollar wasiirka oo waraysi siya idaacadda v o a ayaa sheegay in ku dhowaad kalabarh miisaaniyadda ay saadaalinayaan ay ka soo xiron doonto amaba ay ka soo xirooto gudaha dalka khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayuu ugu warramay haaruun macruuf oo ugu horreyn weydiiyey wasiirka sida ay dakhligaasi kusoo xiraynayaan dakhligu wuxuu ka imaanayaa wuxuu ka imaanayaa gudaha waxaan ugu talagalnay in aan dakhliga gudaha ka soo galo sanadkan boqolkii konton iyo laba kor u qaadno annagoo bilaabaynaa canshuurihii beriga oo aan waayo la qaadino joogsaday ilaa hadda wixii dowladda inkamkeeda gudaha wuxuu ku saabsanaa dekeda iyo eerboorka xamar waxaan badacadaha ka dhoofiyey kasoo degaayay waxyaaba yaryar oo khidmado ah marka waxaan hadda soo kordhinaynaa maaragtay oo taarifooyinkoodii la baaskariyay budgetkana qayb ka ah integral part of the budget runtii canshuurihii beriga taa marka waxaan rabnaa inuu dakhligu tago adigu ilaa boqol iyo shan iyo toban milyan baan ku saadaalina dakhliga guduhu inuu noqdo waxaa hadda kamid bajed ahoo aan isku hadlaynayno oo dibadda dowladaha saaxiibada ah contributionkooda oo ilaa hadda la isku hadlayn karana waa toddobaatan iyo saddex milyan welina budgetka waxaan ku saadaalinaynaa deficit ah ilaa soddon milyan oo ayadana aan rajaynayno ama in dakhliga gudaha uu kordho ama dowlado kale oon saaxiibanahay iyo hay-ado kaleetii inaga kabaan waa garta waxaad xustay wadamo aad saaxiib tihiin oo idinka kabaya dhinaca maaliyadda maxaan ku idhahdaa waxaa horey loo sheegay turkiga iyo norway bal dowladahaas intaad ka heshaan iyo dowladaha kale ee iyaguna idinka kaba dhinaca maaliyadda bal ii faahfaahay dowladda norway actually waxaa nagala shaqeynaysaa system lacagta ay bixinayaan waxaa ka muujisan system aan ka wada shaqeynayno oo la yidhaahdo s f f special facility fund oo loogu talagalay systemkii ay dadyowa deeqda bixiyey iyo dakhligii waxoo dhan la isticmaali lahaa oo habkii dowladda iyo dalka lagu soo mari lahaa hadda dalka intaas oo mashruuc baa qolo walba meel iska wadataa oon xitaa aadan mararka qaarkood heli karaynin tiradooda iyo waxa ku baxaya iyo intee soomaaliya soo gaadhiyey inteenba soo dhaafin nairobi iyo meelo kale marka systemka ayaga ah ayaga maaragtay wuxuu xoogiisu yahay taageeradoodu systemkan inuu shaqeeyo marka adigu hadda wejiga koowaad lacag waxaan hadda filaynaa in ay soo wareejiyaan toddobiiyo toban milyana baa ku saadaalsan budgetka taasoo qeybna kabayso shaqaalaha rayidka mashaarkooda qeybna mashaariic yaryar oo horumarina lagu fulinayo waa dowladda norway dowladda turkiga waxay weli ilaa hadda lacagta sanadka ma soo gaarin laakiin waxay ballan qaaday inay bixinayso shan iyo labaatan milyan oo si gaara loogu taageerayo security sectorka dowlado kaloo saaxiibo sida qatar iyo ciraaq iyo ayagana contri- eh, contribution eh, ka geystay budgetka kuwana already geysteen kuwana laga sugiyena way jireen waay waxaa jiray waxaad x- xustay nidaamkan s f f eh, waxaa kaloo jiray iyadana walaacay qabeen dhinaca dowladaha dibadda oo ku saabsanaa musuq maasuq laba eh, guddoomiye bankina way iscasileen marka bal sida aad dib u habeyn ugu samaynaysaan u nidaaminaysaan nidaamkiina dakhli soo xareynta iyo bixinta kharashaadka iyo isla xisaabtanka bal ii sharax si kooban horta haarunow markaan run kuu sheego soomaaliya waxay noqotay meel cid walba eh, waxay doonta ka sheegto wararka laga sheegayana ay wada yihiin warar wada negative ah Eh, dadka wararka sheegayana xitaa dad soomaaliya yimid iyo dad xitaa dadkan annaga iyo cid lamida midna waraysta maahaane meelahaasay ka qaataan wararka jeebkooda ama meelo kale oo aan soomaaliya ahayn dadka qaata ama dad dana gaar ah oo matalan dalal meel nolol comfortable oo dad ku nool oo mishaarna ku qaata soomaaliya horta dadkaasa wararka noocaasi eh, inta badan faafinaya annaga dakhliga anagu waaba intuu leeyahay waaba intaas wa intaan kuu sheegayo horta dee wax aan qarsanaynaaba wax ishiiba ahaynba Eh, systemka waxaan ugu talagalnay inayba nala maamulaan oo hadda ayagaaba maaragtay annaga iyo norwegian iyo shaqaalaha iyaga kulli eh, meeshay wada joogaan systemka naftigiisa financial management systemka waxa la gelinayo waxa ka baxaya dakhliga iyaguna markuu central banka ku dhaco eh, system cad oo ciddi rabta inay aragto leh oo foojiradiisa leh oo awoodda u dambayso oo bixinteeda uu leeyahay xisaabyaha guud ee dowladda wey mushkiladda waxaa weeye adeerow nin intuu nairobi report kaga qoro ama ama- ama new york dan kaa uu noqonayo oon soomaalidan wax laga weydiinayo iyo ishiidayaan markaad aragtidna annaga kharajka iyaga waaba wax yarba shaqaale waxaan la eh, eh, struggle ugu jiraa wixii basic ah Sib- informationka isagaa marka dowladda soomaaliyana kama imaanayo dowladihii deeqdana siiyana kama imaanayo haddaad soo heshid hal dowladoo leh shilinkaasaan bixino meesh meesha loogu talagalay lama marinin ama ribood lagama lagama keenin iisoo sheeg anaa ka jawaabayay waa waa garta n sida hadda aad sheegtay dakhliga dowladda soo gelaya iyo wixii ka baxaya dowladdu ma waxay la wadaagaysaa inay la maamulaan xubno shisheeye ama khubaro shisheeye ama dowlada shisheeyeba qaabkaa doonta u dhig arrintaasi heshiis la gaaray miya annaga heshiisyo badan baa la gaadhay dhinaca iyaga commitment badan oo eh, ku saabsan eh, xaggan hufidda maamulka miisaan maaliyadda kobcinta awoodda bangiga dhexe ee soomaaliya Eh, waxaasoo idil waa laga wada hadlay Eh, intaasoo fooran iyo platforma la keenay annaga horta waxaan qarsanayna maba jirto annagu dee dalku waa dalka iyagoo dee midna dalka xornimadiisa compromise ku geli mahayo laakiin cid waxaan diidanahay mabaitaba annagu systemkan hadda financial managementiga waa nimankaa lacagta nala geliyey waa iyaga in fact waa waan wada leenaho way nala maamulaan way saxayaan hadda way auditkoodii baa eegayay siduu systemku u shaqeeyey iyo meelaha u baahan yahay in laga improve karayo sidoo kale central banka eh, roadmap eh, lagu hagaajiyay awoodiisa iyo systemyadiisa oo ay weel banku gacan ka geysanayaan Eh, bangigii weel banku ku heshiiyeen baa jira arrimo kaloo badan oo aanu ka hadli doono markaan imaado washington baan imaan doonaa shirkii eh, world bank iyo i m f taan ka hadlayno way jiraan annagu waxaan diyaar u nahay eh, inaan dalkan hore uga dhaqaajino meeshuu ku jiro ciddii si daacada rabtay in wax noola qabato waxba kama qarsanayno ciddii rabta dee inay soomaaliya shaabad iskaga dhifato oo ay sidaa ku jirto ama iyada maslaxadeeda ku jirtana eh, inaana wakti iskaga luminina taanada ka wadano annaga go-aanka iyagu waa sidaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdi xalane oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey waryahayga haarun macruuf
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba dalka turkiga waxaa maanta ka bilowday doorashooyinkii dowladaha hoose iyada oo dalka dadka u diiwaan gashan in ay codadka dhiibtaan la sheegay inay gaarayaan konton milyan oo qof doorashooyinkan ayaa imaanaya xilli xukuumadda xilka haysa ee ra-iisul wasaare rajab dayib erdogan ay la kulmayso cadaadis weyn oo kaga imaanaya dhinaca mucaaradka kadib markii la shaaciyey musuq maasuq ay ku kaceen xubno xukuumaddiisa ka mid a haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray doorashooyinka maanta iyo sida xaalku uu noqon karo doctor maxamed yuusuf xaaji daahir oo ka howlgala mid ka mid ah isbitaalaadka magaalada istanbul sandher waad mahadsan tahay doorashooyinku wakti yar ka hor bay bilaabmeen saaka subaxdii ay kordheen goobaha codbixintu dadka waa ku sicilgunayaan oo dad tira badan baa codbixinta u dareelay wadanka oo dhan guud ahaan ilaa konton milyan dad ka badan baa codbixinaya maanta istanbulna ilaa toban milyan dad ka badan baa iyadana istanbul guud ahaan codbixinteeda ka qayb qaadanaya ra-iisul wasaaraha wadanka isaguna codkiisa istanbul buu ka dhiibtay wax hoogaa yar ka hor muddo nus saacun hadda laga joogo ka hor buu codbixintii ka sameeyay xaafadaan deganaa xaafad isku daarlayna intaa kadibna waxaa waxay sheegeen inuu ankara wixii doono u socdo doorashooyinku si degan bay ku bilaabmeen wayna socdaan natiijadu laakiin waa weli wixii soo baxa caawana waanayna waan gartay markaa sidaan ognahay waa doorashooyinkii dowladaha hoose ra-iisul wasaaraha magaciisu kuma jiro marka maxaa la filayaa gaar ahaan markaad eegta labada magaalo istanbul iyo ankara waa magaalooyinka ugu waaweyn meelaha hadanka ugu badan ama tartanka ugu badan uu ka dhici doono waa labada magaalo laakiin haddana saadaashu sida hadda la filayo waxaa u muuqataa istanbul weliga khaas ahaan inay ku guuleysan doonaan xildiga ra-iisul wasaaraha doorashooyinku waa sidaad sheegtay waa doorashooyinka dowladaha hoose dowladaha hoosea la dooranaya baarlamaanka iyo ra-isul wasaaruhu kuma jiraan labadaba waa dowladaha hoose uun doorashada hadda socotaay marka waxaa aada loo saalaalinayaa inay in uu xildigan talanahayo ay mar kale kusoo noqon doono kuraasta intooda badan heli doono waan gartay waxaa jiray hadallo soo baxayay dhowaanahan oo buuq fara badan ka dhaliyay dalka kuwaasoo ahaa in uu jiray musuq maasuq lagu soo eedeeyey xukuumadda rajab dayib ordowan toddobaadkanna waxaa soo baxay war la sheegay inuu u dhex marayey wasiirka arrimaha dibadda axmed daawud oglo iyo ragga kala haysta ciidamada iyo sirdoonka taasoo lasoo dhigay barta youtube-ka iyo meelo fara badan sida twitterka laisku weydaarsanayay marka bal arrimahaasi waxay ahaayeen iyo buuqa ay dhalisay intuu leegyahay marka la eego arrimaha gudaha way jirtaa horta laakiin waxaa intaa ka horeysa sidaan ognahay doorashooyinka wadan walba doorashooyinka markay soo dhawaadaan waxaa inta badan aynu aragnaa in waxyaala hore iyo waxyaaba laga hadlay iyo qofka in wax laisku oo propagandaga doorashadu ay leedahay in la isticmaalo marka tan tan qayb bay ka tahay baan odhan karaa markay doorashooyinka soo dhawaadeen bay waxyaabahan oo dhan bilaabeen tii hore oo xagga musuq maasuqa kulley hadda waxaad moodaa in buuqeed iska iska yaraaday lakiin hadda kan u dambeysay ee wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyihiisa koowaad iyo ninka haystaa nula sugid ah iyo taliyihii ku-xigeen adandiila ku-xigeenka ciidamada kulan ay lahaayeen oo ka doonayeen suuriya sabab lagu weeraro in la sameeyo waa ugu muhiimsaneed maalmaha socotay oo hataa hadda sababta youtube-ku inuu xiran yahay iyadana la sheegaya ah taasoo ay ka doonayeen ay lahaayeen yani sidee maanay reason sababta suuriya weerar loogu qaadoo kale marka adigu arrintaasa ugu muhiimsaneed waxaana doodaas ku jiray ragga iyaga oo hadda aan sheegnay oo afarta ah oo mas-uuliyiinta waddanka ugu sarreeya laakiin markiiba kolkiiba waa la xiray oo muuqaalkii iyo wixii hadalkiisii inta badan laga helin kulley qoraalon baa meelaha ku jira waan gartay inta badan waxaa xukuumadda ordowan ay ku eedeysaa in arrimahan ay ka dambeyso amaba uu ka dambeeyo dhaqdhaqaaqa la yidhaahdo hismed oo uu hogaamiyo wadaad degan dalkan maraykanka oo la yidhaahdo fatxilla guulen bal muranka u dhexeeya wadaadkaas iyo xukuumadda ordowan adoo kasoo bilaabaya xiliyadii hore waa runta waxaa jirtay wadaadkaas waa wadaad muddo dheer buu hadda maraykanka degan yahay wadankana isagoo halkan isagoo imaam masaajida wuu ka baxay kumana soo laabanin dacwadaha ku furaysay laftiisa dacwadaha iska jiray waa nin adu ilaa hadda intaan dadku ay ogyihiin dadka caadiga ama la sheego waa ninaan xisbi ahayn siyaasina ahayn keliya dhisa arday iyo iskoolo iyo ganacsi iyo wax noocaasa ay dadku inta badan ka shaqeeyaan ay ku taxaluqaan dowladdana xisbigan talada haya way isku wanaagsanaayen intii muddo ahayd oo way wada iskaashila ka dhexeey ay ku wada socdaan iyaga oo afkaarta islaamigana dabcan ay u badan tahay markay isu keenaysay iskilaaana sidii dadka kale ay ahayd laakiin hadda markaan dib ugu noqono waxaa waxaa jirta inay laba kala aragtiyood ay kasoo jeedaan oo xismadkuna oo aragti gaar ah oo isagu ilaahay ay gooni u tahay ra-iisul wasaaraha iyo dadkiisuna ay najmadiin albarkan iyo xisbiyo hore oo soo jiray oo sidaas ah oo afkaar ahaan kala duwan labadooda iyagoo islaami wada ah haddana ay kala duwan yihiin ba ay kasoo kala jeedaan aasaaskooda hore marka taasaad moodaa in iyada lafteeda farqiga ay keenayso haddana waxaad moodaa in xididkooda aada u xumaaday oo lagu eedeeyay qolada ninkan sheekhan fatullah gulen uu hogaamiyo inay dowladdii dowlad ka garab dhiseen oo kale wax u eg oo dowlad qarsoon oo dowladdii laga garab dhisay oo dad meel kasta dad iyaga taageersan la geynayo eeleemaha ugu muhiimsan dad badanna waa laga qaaday shaqooyinka oo lagu ceebeynay inay leeyihiin ha u badnaadaan booliska iyo dadka nabad sugidda ka shaqeeya waan gartay marka markaasay waan gartay marka doorashada maanta maxay tilmaamaysaa marka la eego hoggaanka rajab dayib ordowan iyo xisbigiisa a k Eh, doorashadani aada ahmiyad weyn bay leedahay Eh, waa doorashadii dowladaha hoose sidaan horey usoo sheegnay Eh, ahmiyadda ay leedahay waxay muujinaysaa dowladaha hoose waddankan awood badan bay leeyihin mashaariicda ugu badan iyo hawlaha la qabto iyo wax walba waxaad odhanaysaa waddanka waxaa maamula waa dowladaha hoose marka doorashadan ahmiyad intaa leeg bay leedahay Eh, waxayna muujinaysaa mustaqbalka waxa dhici doona lafteeda waxay u tahay saadaal hordhaca iyo xisbigani ku guuleysto waxay noqonaysaa xisbigani sida awoodda u lahaa ra-iisul wasaarihiisa iyo dowladdiisa iyo nidaamkiisa usoo dhisanayay inuu haddana mar kale uu arrintaas ay sidii ay ahayd kusii socon doonto marka aad bay muhiim u tahay waan gartay ma laga yaabaa in mucaaradka eh, dhibaato loo geysta haddii xukuumadda ordowan ay guulaysato wallahi waxaad moodaa horta eh, dadkan wadan macnay inta badan wuxuu hadal buu badan yahay iyo is-eedaynaya maxkamaday taagan tahay Eh, xilay koobani wuu jiraa dad la xidho oo wax lagu soo eedeeyo laakiin ma filaya arrintan doorashadu markay dhamaato waxaan aaminsanahay in uu waxaana doorashada uu ku ekaan doono oo cid waliba aqbali doonta natiijada soo baxda Eh, yaraana doona buuqan hadda taagan aragtideeda saasay ila tahay doctor maxamed yuusuf xaaji daahir oo ka howlgala mid ka mida isbitaalaadka ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga khadka telefoonka ayuu ugu waramayay maxamed cabdi xasan sandheere saray haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya waryaheenna maxamed colaad xasan
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan duulaanka militari ee ka socda gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa saameyn xun ku yeeshay shacab fara badan oo ka barakacay degaano lagu dagaalamay ama ay ka baqeen in lagu duldagaalamo qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad ka badan saddex malyan iyo bar qof oo soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo lagu samata bixiyo noloshooda siddeed boqol iyo toddobaatan kun ayuu guud ahaan xafiiska qaramada midoobey ee iskuduwidda gargaarka ku tilmaamay inay yihiin dad gudaha soomaaliya ku barakacay sanadkii lasoo dhaafay toddobaatan boqolkiina ay u baahan yihiin gargaar xafiisku waxa uu niyad xumo ka muujiyey adeegyada asaasiga ah ee dadkaasi ay u baahan yihiin oo weli meesha ka maqan xadgudubyo xuquuqdooda ka dhan ah iyo barakaca sii socda xilli kuwii horey soomaaliya uga barakacay ay bilaabeen inay ka soo noqdaan si iskood ah dalalka deriska la ah soomaaliya ururada maxalliga ah ee gargaarka ka shaqeeya soomaaliya ayaa iyagana qayladhaan ka keenay waxay ku tilmaameen in la yaraysanayo dhibaatada soo gaaraysa shacabka halka la weynaynayo guulaha dagaal ee militari ee la gaarayo haddaba halkay maraysaa xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya waa qodobka aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah aamine xaaji cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqaysa badbaadinta carruurta iyo dumarka oo marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo s s w c fadhigeeduna yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aala weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna Ehm, marka hore kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa dhow Wa- waa gartay balba waxaad marka hore s- fikir een, eh, kooban naga siisaa een, eh, xaaladda bani'aadnimo ee soomaaliya iyo waxaad kala socotaan een, dadkiinan gargaarka ka shaqeeya Eh, bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa dhammaan dadka maqlayo inaan salaamo salaanta islaamka ku salaamo Eh, hadda xaaladda guud oo soomaaliya soomaaliya ayaa waxay tahay xaalad iska ah emergency ayada dhanba Eh, emergency sidaasa marka wuxuu yahay wax mid een, humanitarian markaas ahoo dadkii ama markay colaaduhu dhacaan ama abaaruhu dhacaan ama daadadku dhacaan baa un humanitarianka emergencygu isku bedelaa ee labaatan iyo eh, shantii sano saddexdii sano eh, intii colaadii de- dowladii dhexe ay burburtay een, xaaladda soomaaliya waxay joogtay marna ma kasoo baxayn inta emergencyga kasoo baxdo ee, uma gudbin inay noqoto ee, een, ay xataa meel dhexe kusii hakato oo u- u economic recoveryga inay soo recover garowso emer- emergency recovery ay ka samayso weli ma aanaan gaarin intaas markii la is yidhaahdo maanta ay ugu dhowdahaba meel baa wax ka furanhayeen hadda xaaladda maanta markaan ka hadlo soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda aan joogno ee, runtii maanta waxay ka mid tahay maalmihii ee, ugu darnaa markaan saas leeyahay waxaa weeye dalkii dagaal baa ka socda dadkii waa soo qaxayaan markasta oo dagaal dhacana waxaa safargarooba oo dhibaatadu ay korka ka fuushaa waa haweenka iyo caruurta marka waxaa fiicnaan lahayd in dagaalka la barbar dhigo kaalmo ama mucaawimo ay humanitarian loo sudinayo dadka masaakiinta ah oo ku waxyeelooba dagaalka ku waxyeelooba markaan leeyahay waxaan ka wadaa kasoo barakacay meelihii ay deganaayeen dhaawac uu soo gaaray dhibka uu qabsaday waktigu waa wakti jiilaal ah waktiyaasha soomaaliya ay ugu ku jirta jiilaalka bisha maars waa bilaha ugu kulaylka badan dadkii jiilaalkii joogay oo soo qaxay hadda waa garan kartaa sawirka halkaas ka muuqanahayo waxaa aada iyo aada isku soo tarahaya dadka xeryaha qaxootiga oo aan ka shaqayno kusoo saa-idahaya ayadoo saa-idkaas aysan looguba talagelin maba loogu talagelin wax talagala oo dadkaas ilaa waa la ogaa marka qorshaha dagaalka la samaynayo waa inuu barba yaallaa dadka qaxootiga ama biyaha loo dhaamiyo cunaha loo aruuriyo ilmaha ku jira wayeel baa ku jira bulshada qaybaheeda iyo jajkeeda kala gedisan qof jirin baa ku jira hadda markaan soo tegaya waxaa la iisoo sheegay gabdho meelo dhexe kusoo umulay oo maxayt jidka dhexe ay fooshi ku qabatay marka halkaasay maraysaa haddaad xaaladda maanta xamar ay ku sugantaha ad weydiiso wa wa waa gartay waan usoo noqon doonaa su-aalaha kale dhegeystaha qadka ku jira oo aragtidiisa nala wadaagaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa shariif cali oo jooga degmada gurceel waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo amina iyo kale aan usoo jeedinayo dowladda soomaaliya ha aragtidii aniga ku aadan arrimahan ninka la yidhaahdo dagaalkan dhacaya oo dadku badan ay ku barakaceen runtii waa arrin aada iyo aada looga xumaado dowladdu waxay qaadato go-aan keliya inay shabaab magaalooyin ka qabsato laakiinse kuma aysan fakarin dadka ka barakacaya degmooyinka shabaab laga qabsado oo duurka ku barakacay oo xilligan lagu jira bishii maarso dhammaadkeedii arrimo bini aadanimo oo la gaarsiiyo dadka waxay ku barakaceen gobolka galguduud hiiraan waxay kaloo ku barakaceen shabeellada hoose intaba ninka la yidhaahdo arrimo bini aadanimo xunaa ka jirta waan arrin runtii aada iyo aada looga naxo dowladdu keliya halka ay ku go-aansatay shabaab inay nin kale la dagaalanto oo meelahaas ka bixiso dhankeeda kale dadka meelahaas ku barakacay oo biyo la-aanta ku haysato oo la sheegayo in haweenkii ay jidka ku umulayaan oo ninka la yidhaahdo ay haysato xaalad dhiigbax ay ku sugan yihiin arrimo gurma deg dega oo markaad ciidamada meesha tagaan gurma deg dega laga fidiyo ma aysan siin marka runtii arrintaas waxaan dhihi lahayna waa arrin ninka la yidhaahdo dhankeeda kale oo dhan dhanna way ku fiicantahay dhanna way kuxuntahay dhan way ku fiican tahay in la dagaalamo bish dowladda kasoo horjeeda way fiican tahay laakiinse dhan bay kuxun tahay waxa waaye dhankaay kuxun tahay waa dhanka xuquuqul insaankii ayaa hoos u dhacay waa oo gartay dadkii ayaa dayacan aamin waxaa dhilahay dadka waxaa kiin ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka dadkan kusoo barakacay waa arkaysa ninka la yidhaahdo gobolka banaadir waxaa kaloo jira dad badan oo degmooyin kale ku barakacay sida gobolka taan sheegnaba gobolka galguduud gobolka hiiraan gobolladaas dad ku barakaco badanaa jira oo- oo soo gaarin muqdisho oo xeriyooyinka muqdisho keliya aan soo gaarin laakiinse guryahoodii iyo meelo ka baxsan xerooyin ay- ay ka samaysan yihiin ma jiraan dad badanaan waxaa laga hadlaa dadka xerooyinka muqdisho keliya ku barakacaa laga hadlaa ma jiraan dadkaas gobollada kale ku barakacay wax ayaga ajende ah oo loogu talagalay oo gobollada nabadu ka jirto loo sii marsii karo dadkaas lasii gaarsiinayo ayagana ama xerooyin looga furayo ama ninka le dhibaatooyinkooda lagu xalinayo tuulooyinka ay ku barakaceen looga daba tegayo waxaan siinayaa aaminaan siinayaa waxna waa wax dadka soomaalida wixii isxilqaama iyagu ay bixiyaan waxna waa wax humanitarianka ee ay bixiyaan doonariska marka ilaa iyo hadda wix iyagu ayagaa waxooda hadba eereyaba u- u sameeya u allokeed gareeya gobollo waa jiraan ay wax loo allokeed gareeyo ilaa iyo hadda loo sheegay laakiin eh, banaadir iyo eh, gobolada dhexe sida galgaduud oo kale iyo kuma jirto ma jiraan in hiiraan iyo eh, doolow iyo ay ay meelahaas iyaga humanitarianka loo oo amda ay islahayeen waa usii darnaanaysaa maxaa yeelay waxaanu dagaalkaanu hadda waa dagaal hadda dhacay marka meelahaas iyagu calaameeyeen ma aqaan hadda hadda wixii ay qaadan doonaan oo- oo qorshe ah oo ku xiga laakiin waa intii hore hadda ma eh, sameyn marka anagu wax aan jeebka ka bixina maahana wixii wixii aan raadinay wixii la ordo iyo wixii muslim waa uun iska waa u hadalnaa dadka maahane anaga xoola aan meel ku hayna kama soo bixina waa u u dadaalnaa waa la orodkaasaan dhinaca ka galnaa waa gartay Een, markaad fiiriso wararkeeda kasoo gaaraya baayo bakool oo kale hiiraan eh, hadday noqon lahayd shabeellada hoose Een, warbixinada dadkeeda la shaqeeya ee gargaar ka shaqeeya ay kasoo sheegayaan een, maxaa ka mid a waxyaabaha oo aad aad maqlaysaan wallaahi waxaa ka mid a dadkii hadda ee qoryool iyo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay dadkii waa soo baxeen xaasaskii beerihii bay dhaafi waayeen meel dhexe ku go-doonsan yihiin ee lama socon karo oo dadkii baabuur ma jirto oo ee, ee, dadkii baabuur ma haystaan wixii waa caruur iyo haween iyo dad jilicsan dadka inay soo gaaraan xamar ayadu waa hooyadii qof walbaa wuxuu soo higsanaya inuu xamar yimaado mar marka dadku way ku adag tahay siday usoo gaari lahaayeen magaalo madaxdii iyagoo habaqla ah oo isdaba jooga ayay dadkii kusoo bilowdeen hadda xamar soo galhayaan waxaa naga soo gaaraya marka inay dadka dhib qabaan oo ay dhibtoon yihiin oo ay xataa halis u yihiin inay cudurro ka dilaaci karaan maxaa yeelay waktiga kulul waad ogtahay waktigan waxaa dilaaca shubanka ilmaha iyo waxaasaa dilaacaya mar haddii waktiga uu kulul yahay meel banaanana lasoo roobto waa waktiyaasha ay cudurradu ka dilaacaan marka xaaladdu ma ma qurux badna alla laleeyahy allaan leenahay laakiin dadka xaaladday ku sugan yihiin ma qurux badna wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeyste kalea nagu soo biiray dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso adoo raalli bismillahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yihahdaa cumar yuusuf axmed oo ku magac dheer cumar shaafi waxaan ahay ardayda ku sugan magaalada boorame gobolka awdal ee waxbarashada usoo doontay ugu horeyn waxaan salaamayaa laanta afka soomaaliga ee v o eda ugu horeeyo daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeysta maxamed colaal xasan waxaan kaloo salaamayaa martida barnaamijka taadiyadaan usalaamaya wa waa kaa qaadnay marka hore fikirkaaga barnaamijkan aan kaga hadlayno xaaladda bani-aadnimo ee soomaaliya
runtii horta marka laga hadlayo xaaladda bani-aadamtinimo ee soomaaliya waxyaala badan bay in la eego doontaa maalmahan dambe waxaa buuxshay idaacadaha tifiyada newspaperska iyo dhammaan aaladaha warbaahinta warka tehiya guulaha ay sheeganayaan madaxda dawladda hase ahaatee waxaa waxaa nasiib daro ah iska indhatirka xaaladaha bini-aadamtinimo waxa keliya ee dareen kara waa inta dareenka iyo dubaafka wadannimo ay ku dheehan tahay iminka iminka waxa u dambeeyey waa gobolada ay dawladdu sheeganayso inay ka horeysay al-shabaab runtii dad badan baa jira oo halkaa ku barakacay waxyaalo badan oo u baahan waxyaalo badan ay ka dhiman yihiin waa noognahay bilaha kani waa bilihii guba maxaan ku idhahdaa roobad baa da-aya dadkii ma haystaanin gobol maxaan ku idhahdaa hoyn sidaasi lamida waxaa la socda dagaalo iyo xabado oo ku dul socda haddaba taa waxaan u arkaa nasiib daro soo wajahday soomaalida iyo dhammaan dawladdana waxaa moodaaba inay iyadu kusifaano soo horanayso guulaanu gaarnay iyadoo aan eegeyn shacabkeeda aan u furayn dawladda waxaan leeyahay war dadkanaad cayrsanaysaan al-shabaab maxaan ku idhahdaa dadkaad ka cayrinaysaa waad leeyihiin xoriyad baanu u doonaynaa oo diyaan iyadaanu xoreynaynaa waa dad shacabka soomaaliyeed haddaba shacabkiida waxay idinka baahan yihiin nabadgelyo maxaan ku idhahda waxay idinka baahan yihiin daryeel haddaba intaa waxaa moodaa in laska indhatiray wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cumar oo naga soo wacay boorame haddaad qabto su-aal aamine xaaji oo gargaarka aada uga shaqeysa ayaa ku jirta qadka magaalada muqdisho aamine xaaji waxaan weydiinayaa laba su-aalood ugu horeyn waxaan leeyahay marwa aamina sidee looga hortegi karaa barakaca dadka iyadoo ay barbar socdaan xoreynta dhulka oo ay dawladda xoreynayso dhulkeedii su-aasheeda koobaad waa taa waa gartay taas taasaan ku horumarayna marka ugu horeysa waxaan siinayaa aaminaan siinayaa hadda waxay ku xiran tahay berdi markii anigu military ma ahin moog tahay laakiin anagu talada aan ku bixin lahayn sida dadka loo gargaaro dadku waa soo in loo sahlo oo xataa baabuur jidka inta loola istaago dadka biyay cabaan aanay cabaan wax laga horgeeyo dadku marku qabato ma waxa ma cuni karo waxa cunaa waa biyo iyo caano caruurta baabuur loo geeyo lagu soo qaado meelaha nabdoon hadda meeshii nabdoonna la keeno tartiib tartiib loosoo daadguriyo loogu talagalo dadka gaadiid u gaara meerka istiraatiijiyada dagaalka la gelayo in ay barbar socoto gaadiid dadka uu leeyahay oo lasoo saaro askarta loo reebo ama ilmaha iskoolka ardayda iskoolka orko waxbaa la nidaam baa la sameeya barnaamij baa la sameeya ilmaha iskoolka hala diyaariyo dadka hala diyaariyo la yidhaahdo soo daldala takhaatiir ha la wado in istanbay laga dhigo oo ilaa emergency la gelayaa dagaalka weligood waa la socotaa in maxay qaxootigu imaanayo marka waxay ahayd in la sameeyo oo ay dawladdu samayso ama dadka dagaalka amazon ba dawladda different kula jirta waa ogyihiin waa human being bay ka yimaadeen marka sida dadka loola dhaqmo sidii dadka loola dhaqmo dadka waxaa la rabaa dagaal baa dhinaca ka socda dhinaca kalena ilmaha iyo carruurta ayagoo hadda dagaal ma gelin dagaalna kuma jiraan eeg la nooleeyo oo barnaamijyo loo sameeyo oo meelo bandhooyin loo dhiso wax un loo qabtay ahayd ilaa qorshaha waa uu socday ma umalayna in wax laba maalmood iyo saddex maalmood lagu fakeray ma aan balaan degsanaaba oo ay ku shaqaynayaan dawladda iyo iyo qolada la socotaa marka waxyaalo badan oo dadka haddii la rabo dad in la kaalmeeyo si loo kaalmeeyo lama waayo laakiin waa inay jirtaa in horta la fahamsan yahay in dad jiro dhibaatoonhaya dhaawacmahaya hadda waxaa isqoys dhan baa han islaan oo dhaawacday dhaawacuu ka hartaa la yiri waxyaalahaasoo kale waa disaster wax laga xanuunsado weeye marka dad loo naxa inay jiraan baa la rabaa dadka lala diray keliya in loo jeedo maahane dadka laga naxayana oo marasta ah oo jilicsan oo ku dhex ku dhex dhimanahaya labada xoog oo isu jeeda in la helaa la rabaa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, cumar su-aashaada kale aduu soo koobaya waxaan weydiinayaa marwada haddaad tihiin bahda ama kooxaha ugu dhaqdhaqaaqa dadaalaalintinimada marna ma kala xaajoogteen dowladda oo ma u tagteen oo ma tiraahdeen warbadakan maxaa xala waxaasaa jira taba ma siiseen hase ahaatee feedbackii ama jawaabtii aad kala kulanteen iyaga maxay ahayd wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay cumar oo naga soo wacay boorame Eh, amin waa maqlaysaa Eh, uma aanan helin runtii inaan eh, een, dowladda iyo iyo dadka hay-adaha gargaarka waxaa laga yaabaa annagoo da loo kala baan nahay ee kuwa internationalka iyo dowladdu inay sarkaan laakiin annaga loo kala ahaan aniga ko- bardi qof ahaan tiam aan ku jiraa dowladda intay soo fadhiisteen ee wax la yidhaahdaa ma aanan oran mar uun baan wada hadalnay intaan dagaal socon oo la rabay dowladdu inay dadka qaxootiga ah oo xamar jooga inay meel isugu geyso degmo ay u cayintay la dejiyo taasina ma barnaamijkaasuna ma shaqayn oo waxaa ku yimid dib u dhac marka ilaa iyo hadda wuu- wuu dib buu u dhacay marka wax kale oo dowladdu xiriiroon ka leenahay sida dadka loo looga shaqaynayo ma jirto Hadde- waxaa laga yaabaa hadda dowladdu waa dowlad annagu dad iska loo kalahanahay internationalka inay ay la xiriiraan annagu daa- dadka deeqbixiyayaasha deeq allah bixiye lacagta haysta annagu dad la adeejiyo masaakiinahana dowladdu taas annaga nagalama hadlin wa ma wa aanan helin wa waqtigaas.
waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa su-aal kale dadka gargaarka ka shaqeeya soomaaliya jooga qaarkood baa een, la sheekaysta waxay ii sheegeen in gargaarka bani'aadnimo iyo hay-adihii ka shaqayn jiray magaalada muqdisho iyo meelaha ku dhow dhow een, beri hore ay shaqooyinkoodii badanaa u dambeysay oo een, aad moodo in hay-ado caalamiyo waaweyn ay wixii dhan la wareegeen mar haddii ay arkeen in magaalada muqdisho ammaankeeda soo yara hagaagayo oo sidaana gargaarkii uu ku dayacmay oo meelaha qaar wax la luunsado een, tuhunkaabaa jira ayay leeyihiin een, arrintaa wax ma kala wax ma kala socotiin wallaahi anu hadda arrintu markii horta wax in la lunsado eh, lasoo cadayna waa in audit iyo meesha eh, nidaam loo diraa Eh, waxa la iska sheego waxa la qaadan karo oo- oo reliable maahan oo dad loo sheegi karo abaartii ka dhacday soomaaliya eh, iyo dagaalkii koob iyo toban two thousand elevenkii waa loo soo gurmaday lacag badan baa la keenay oo soomaaliya loogu soo gurmaday tii marka gebagabay soo gashay mar haddii dagaalkiina laga soo baxahayay dadkiina uu soo soo le- in gadaal ay u laabtaan waxay waxay wax caalamiyaho muslim iyo iyo ajnabi iyo ay usoo wada gurmadeen oo waa sababtii turkiga uu noogu soo gurmado walaalaha turkigu ay sidii la ogaa macaawimada noogu keenay ilaa iyo haddana ay soomaaliya gacanta ku hayaanuna kaalmaynayaan marka hadda wuxu waa sii yaraanahayeen maxaa yeele khatartaa sii yaraanaysa laakiin hadda waxaad umu- moodaa inay u muuqato in meeshii koob iyo tobankii ay joogto two thousand elevenki hadda ay joogto waxa wax lunsadana berdi waa in audit loo soo diraa ma dhihi karo qofkaas waxbuu lunsaday iyo waxbaa la xaday lama xad midna ma dhihi karo waxay u baahan tahay in caddayn loo raadiyo waa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, dhegeysto kale aad nagu soo biiray dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay colaad magacaygu waa luqmaan waxaan joogaa dalka switzerland gaar ahaan magaalada beerna waan salaamaya martida barnaamijka marka xigta haddaan ku bilaabo waa kusoo dhowo fikirkayga waxaan haye kusoo dhowo waxaan fikirkaaga.
wataa fikir waa mahadsantahay fikiraan wataa Een, horta dadkan soo barakacaya ama barakaca ku ba- ku badanaya eh, geega soomaaliya gaar ahaan koonfurta soomaaliya aniga ahaantay waxaa wax ka qaban kara mujtamaca ay ku dhex nool yihiin Tuwaa mid midda labaad waxaa wax ka qaban karaa siyaasiyiinta iyo cuqaasha dadka qofku markuu soo barakaco wuxuu u baahan yahay qof soo dhoweeyo qofka deriska hadduusan soo dhoweynin ama wax la qabanin ama een, eh, soomaalidu way iskaalmaysaa is iskaalmaysan barakac inuu nagu sii ziyaadiyo dadka fuqara- masaakiinta ama inuu nagu sii ziyaad mahayne ma naakhusaayo iyo dagaalada ka jira geeyo soomaaliya waa point pointiga labaad een, eh, hadalka haddaan aan sii wato su-aal ayaan ka qabaa Waa- waa sidee gartay.
marka sidee marka wax loogu qaban karaa dadka soo barakacaya ama gargaarka loogu fidin karaa iyadoo la og yahay een, meelaha qaar inay joogaan een, eh, laga kala tagay ama qayb dowladda ay ka taliso ama qayb ay sh- eh, ragga shabaabka ay ka taliya sidee ba annaga ugu qayb qaadan karnaa waa su-aasha waa gartay aad baad aad baad u mahadsan tahay luqmaan oo nagala soo xiriiray switzerland waxaan u gartay aamina waxa waxa dhegeystahan wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa dadka qaxaya qaarkoodna inay u qaxaan meelaha weli ay dhinacyada iska soo horjeeda kala haystaan oo qaarna inay aadaan laga yaabaa shabaabka qaarna ay dhinaca dowladda joogaan qaarna aanay meel aan cidinaba joogin oo hawda oo duur ay iska joogaan marka suurtagal ma tahay buu leeyahay in la gargaaro dad sidaa u kala firirsan horta waxaan rabaa su-aashii hadalkii uu ku bilaabay markii hore aan uga jawaabo wuxuu yidhi dadka waxaa la rabaa dadka jooga xamar haddaanan qaldanayn inay dad kaalmeeyaan oo soo dhaweeyaan waxaan rabaa inaan u sheego wiilkayga dadka xamar jooga xamar annaga waa joognaa waa deganay dhexdiisa waxaan ku nahay i d b s annaga qaxooti ku dhex ah anuu guriga tegin meel baan joogaa xamar ma furna xamarkii uu ku fakeraya maaha xamarka aan joogna waa xamar yar oo meel yar oo aan ka joogno sababtaasaa keenta dadka inay meel isku buurtaan oo ay xoog lama lama tabeen xamar hadduu isku furan yahay waxaan o dhan lama tabeen waa liqi lahaa qofba qof buu hayn lahaa marka horta xamaroo dadka jooga bar waa qaxooti oo waa la iskor saaranyihi saas waxaan rabaa inaan informationkaas siiyo midda labaad meel khatara oo aan wax la geyn karin dadkuna kuma noolaan karaan oo ma joogi karaan wixii inay gargaaro rabaanna ma geyn karaan laakiin dadku way soo baxaan xamar oo dhan meesha laga bilaabo jaamacadihii jaamacaddii gahayr iyo caradii ka banaanay tribuunkii dadkii baa daadsan ilaa afgooda laga gaarayo dadka geeda hoostooda ku jiraan halkaasaa teendhooyin looga dhisaa halkaas markay soo gaaraan waa la waa la tari karaa ay soo dhawaadaan meel aan dhib jirin laakiin meel xabad ka dhacayso qofna nafta kuma riski yaarayn karo ma geyn karo marka waxaa wax la taraa marka ay iyagu soo durkaan waa laga daba tagaa oo dadka hay-aduhu waa tagaan intaas daawa wixii wixii tabara waa marka qaxootigu si u degaan rabaa inaan aan ka siiyo picturekaas aan u dhigo markay degaan hadda dadka waxaad mooday dadki waa degeen waxaan ka sameynaa annaga dumarka dhibka loo geysto oo la kufsado annagu urur ahaan ayagaan qaabilnaa waxaan u sameynaa center harqaamaan barnaa waxbaan u sameynaa waxaad mooday waa lasoo tabanahayey waxay dadkii waa soo tabanahayeen oo abaartii ku dhifatay iyo colaadii two thousand iyo lebankii laakiin wixii baa mushkiladii jirtaa waxay tahay daadku hadduu soo saa-idahayo xal ma heli karo waxay wixii baa soo marka la yidhaahdo hadda waa la nafisayba wixii baa imaanaya marka iyadoon dadku aysan soo gaarin meel wax laga gaarsiin karo qofna meel hol aysan ma geli karo qofkii rabaa ha haysteen wa waa gartay aad baad aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasna waa waa waa mahadsan yahay waxaan rabaa marka su-aashan ugu dambeysa xaggaaga inaan ku weydiiyo oo ah dadkan soo barakacaya ilaa iyo hadda sida dagaaladan u bilowdeen wax wara oo idinka soo gaaray tacadiyo la geystay ama kufsi gabdha loo geystay wax kaysas oo aada diwaange diiwaangeliseen ma jiraan hadda waxa cusuboo soo socda hadda waxay soo bilaabatay wiigaanay soo bilaabatay socodku annaga mo dad baan u dirnaa oo riboodyada noo keena riboodyana waa naloo keenay kuwa kalena waa sugaynaa haddii alla yidhaahdo marka ma dhacayso tacadis la-aan waa dadku waa dayacan yahay aniga mar walba islahay waxaa idhahdaa dumarku dayac badan buu qabaa mar walba mar walba saasaa idhahdaa dumarku dayac badan buu qabaa xiriir ku jira ama ha soo rogeeyeen ama ha soo dhinacna kuma fakadaan marka hadwaabu dad iska dayacan weeye marka waan ogaanaynaa haddii alla yidhaahdo markaasaan haddii alla yidhahdo daataan gashanaa daatada gelinayna anagu wax kale kama tari karno waa waa daatadaasbaan ku aruurin wixii aan wax tari karno aan u heli karno waxna wixii aad awoodayaan u qabanaa waa waa la xanuunsanaa qofkaad la xanuunsato waxbaa tartay nacam haddaan heli karno waxna waa kuu keeni lahaa weeye laakiin waxaan rabnaa anagu aan nafteeda committi uga dhigno inaan lana joogno lana xanuunsano intii tabartaya ah waxaan kula talin lahaa marka hore dawladdu hadda dadka waxaa dawlad lagu yahay waa dad dawlad la iskama ahaan karo waa inaad dal iyo dad aad leedahay wax marka dawladdu waxaa la rabaa dadkeeda in iyadu u naxdo u naxariisato ogaato ay ka warqabto dawladda saasaa laga rabaa dadku waa inay ka helaan waa inay difaac ka helaan waa inay nolol ka helaan waa inay nabadgelyo ka helaan marka intii wixii la heli karo dawladda lafteedu waa iska tabar yarta laakiin wixii la heli karo in waxaa la rabaa aan maxayd loo dadaalo nationalkana waxaan dhihi lahaa waa u abdiilgarayn lahay waxaan dhihi lahaa soomaaliya ha la soo gaaro dadka xaaladdu waa ku adag tahay dadka waxaa lala soo gaaray saasaan dhihi lahaa iyagana aad iyo aad ood mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegeystahana waa kaaga mahad celinaynaa adigana aad baa umahadsantaha aad baa umahadsantaha intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahayd aamine xaaji cilmi oo madax ka ah urur ka shaqeeya badbaadinta dumarka iyo caruurta oo marka magaciisa lasoo gaabiin la yidhaahdo s w c oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijka socdana aamine waxaa su-aala weydiinayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha iyo maxamed colaad xasan intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington galab wanaagsan dhegaystayaal ayaanu idin leenahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan haye maxamed waxaan u malaynayaa xaggaaga sahray waxaa dhinacii sugaanteenu jallaacaynaa waxaan soo qabanayaa hees uu qaado fanaanka xabiib sharaabi oo la yidhaahdo kululaa jacaylku kulula jacayl waaba hees adaad u taqaano
xabiib sharaab waxa uu gebagaba u yahay idaacadayadii galabnimo inta aynu mar kale caawa hawada ku kulmi doono afrikada bare xaggeena dhegaystayaal marka ay tahay toddobada fiidnimo inta ku horreysa saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasanba waxay idinkaga tegayaan sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.